asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhuda waxay idin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo labaatanaad ee kitaabka
رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب في أحكام الإجارة إن الإجارة عقد نفع جائز بمعرف ومحلل ركنان فمحرم مهر البغي وأجرة لمؤذن مع مكسب الكهان وكذاك تعليم لقرآن أتى ثم القفيز لذلك الطحان كره اكتساب حجامة بدليله وفي الأجير بغير ما نقصان والأرض جاز كراؤها بدراهم وتجوز أيضا منحة الإحسان لكن بربع أو بثلث جوزت بكراهة وب- وبذا التق- وبذا التقى النصان baabu fi axkaami alijaara ijaaradii ayuu meeshan ka galay ijaaradu waxaa loo yaqaanaa baycu lmanaafic baa la yidhahdaa waxyaabaha la gado ayaa laba nooca nooc waa acyaan waa wax la taaban karo wey baycu lacyaan baa la yidhahdaa noocna waxaa la yidhahdaa baycu lmanaafic waa waxaan la taaban karin laakiin waa manfaco la intifacsanayo wey ijaarada marka waxaa la yidhaahdaa shaygan manfacadiisa oo la kala gato gurigan ku intifaacidiisa inaad degto ku ganacsato wax muuqda maaha laakiin waa waa intifaac intifaacaasaa la kala iibsanaya baabuur baad kiraysanaysaa kiradaasaa la kala gadanaya macanaa kiradaasaa wax lagu kala qaadanaya marka baycu lmanaafic baa la yidhahda ina alijaarata ijaaradii caqdun waa caqd caqdu nafcin wey nafci caqdigii wey waa caqdi iyo heshiis ku dhacaya manfaco korkeeda jaa-izun oo weliba bannaan bimucarafin buu ku bannaan yahay shay la la qeexay wa muxallalin iyo shay la xalaaleeyey ruknaani wey labadaas inuu mucarafna yahay muxallal la yahay waa laba rukni fa muxaramun mid la xarimay weeye mahrulbaqiyi haweenayda zaaniyadda ah mehirkeedu wa ujratun ujradana mid la xarimo weeye ujradaasoo limu'adinin u sugnaatay mid aadaama maca maksabi lkuhaani kii wax sheeg sheegi jiray maksabkiisa lala qabo wuxuu kasbaday ka wax sheegsheega faaliya wakadaka kaa hore waxaa la mid ah tacliimun barid lilqur'aani qur'aanka la baro kaasoo ataa yimid ama wakadaka kaa hore xaaluu layimi la mid yahay ayaa tacliimun barid lilqur'aan liqur'aanin qur'aanka la baro ataa isaguna waa yimid uma kadibna alkafiizu baa isaguna xaaraam muxaram ah jawaankii ama gadbadii oo lidaalika kaa u sugnaaday altaxaani ee waxshiiday waxshiida kaa waxshiididda badan u sugnaaday kuriha waxaa la kahday iktisaabu xijaamatin toobid ama toobitaan kasbashadeeda iyo wixii laga helo bidaliilihi baa lagu kala haystay daliilka ku yimi daraaddeed wafi u oofi oo si dhammaystiran u sii alajiira ajiirka wixiisi si dhammaystiran u sii bigayri maa nuqsaanin ka dhimid la-aan adoo waxba ka dhimin waalardu dhulkii jaaza waxaa bannaan kiraa'uhaa kiraynteeda bidaraahimo lagu kireeyo bidaraahimin buu yidhi bidaraahimo lagu kireeyo lacag wa tajuusu way bannaan tahay aydan lagu noqoye minxatu lixsaani samafalka siismadeediina waa bannaantahy siismo laysugu tabafal laysugu falayo oo laysmaalinayana bannaantaasina laakiin laguse noqoy warkee juwisad waa la banneeyey birubcin aw bihulthin afar meelood meel ama saddex meelood meel ayaa juwisad lagu banneeyey kiradii dhulka bikaraahatin maca karaahatin iyadoo lala qabo iyadoo la kahanayo baa la banneeyey wabidaa kaas oo inay karaahiyo tahay laakiin ay bannaan tahay ah ayaa iltaqa ay kulmeen annasaani labadii nas ay ku kulmeen labadii nas ee masalada kusoo arooray halkaasay isugu imaanayaan way macnaha ayib ijaaradu waa waxaynu u naqaano shaqaalaysiga ama kiraysiga wax la kiraysto ama la shaqaalaysto oo ujuuro la siinayo ama ujuuro lagu kala qaadanayo qur-aanka ayay ku timid oo alla subxaana wa tacaala waa ka fii suurati albaqara ama maxaayed fain arbacna lakum faaatuuhuna ujuurahuna fii suurati talaq wey fain arbacna lakum hadday idin nuujiyaan dumarkii caruurtii hadday idin nuujiyaan fa aatuuhunna ujuurahunna baa layidhi ujuurtooda siiya macnaheedu waxa weeye waa hooyo la furay oo ilmo haysata ilmihii ninkii dhalay baa waxaa la leeyahay hadday nuujiso oo naaska siiso dumarka iyadoo kale ah waxay ilmaha ku nuujiyaanoo ujuuro ah siiya marka waa hooyo la ijaartay oo ilmaheedii inuu nuugo loo ijaartay ujuurana la siinayo naaskeeda caanaha ku jiraana laga ijaaranayo saas way macnaha marka aslu ijaara qur-aanka ayaa ku tusay oo macnaha laga qaadanayo waana caqdi mashruuca oo waa mucaamalo bannaan jamaahiiru ahlilcilmina way qabaan oo macnaha taqriiban waa la isku waafaqsanya shardi buu inoo dhigo wuxuu yihi waa caqdi ku dhacaya nafci nafci buu ku dhacayaa shay manaafacaadkii baa heshiisku ku dhacayaa dukaankan ka faa'iidaysigiisa gurigan degitaankiisa baabuurkan ku adeegashadiisa wahaakada yacni waxa weeyaan shaqadaa ii qabo ujuuladaasaad leedahay xooggiisiiaad markaa wax ka faa'iidaysanaysaa manaafacaad dadka dhex maraya oy iskala qaadanayaan yacni waxa weeyaan shaqadaa ii qabo ujuuladaasaad leedahay xooggiisii aad markaa wax ka faa'iidaysanaysaa manaafacaad dadka dhex maraya oy iskala qaadanayaan iyuu caqdigu ku dhacayaa saan horeyba usoo qeexnay ayib waxaa shardiga marka laba shardi buu inoo sheegay midda koobaadi waxa weeye shayga la ijaaranayo waa inuu yahay shay macruuf ah oo qeexan waa inuu yahay waa midda wuuna yidhi bimucarafin waa inuu qeexan yahay gurigaasaan kaa kireeyey waad aragtay guriga waad ku qanacday dukaankaasaan kaa kireeyey waad qaato waad ku qanacday waa inuu shaygu qeexan yahay baabuurkaasaan kaa kireeyey waa qeexan yahay shaqadaasaad ii qabanaysaa waa qeexan tahay waa inuu wuxuu yahay mucaraf oo shay qeexan oo berri aan muran iyo doodi ka imaanayna waa inuu yahay waa kow talabaadna waxa weye waa muxallalin shayga nasciga ahee caqdul ijaaruhu ku dhacayana waa inuu yahay mid la xalaaleeyena waa sharti shaygu waa inuu xalaal yahay haddii manfacadu ay xaaraam tahay markaasi caqdigu kuma dhici karayo saas way macanaha waxyaala far badanoo markaa manaafacaadkoodu uu xaaraam yahay ayuu keeni doonaayo miaalkeeda isagaa bixin doona waa laba rugnin bu arrintaas laba tiir oo caqdiga ijaarada ah loga maarmaan waawy manaa uusan ka maarmin ayb labadaasi labadoodaba ka hadal kama joogo hadal kama joogo ayb waxaa kaloo laga faa'idaysanaya ijaarada mashruuciyadeeda xadiidka fii saxiixi lbuhaari kusoo arooray min xadiidi caaisha ana rasuula lahi sal lay slam istajara huwa wa abu bakrin rajulan haadiyan khiriitan nabiga sal lay slam iyo abubakr waxay ijaarteen nin dhul aqoon ah oo dhulka kala tusaya oo aada u yaqaana jidadka iyo dhulka aada u yaqaana ayaama alhijra lidilaala cala ariiq maalintii nebiga ay soo hijroodeen iyo abubakar oo maka ay ka soo baxeen madiinana usoo socdeen nin dhul aqoon ah bay soo kaxaysteen oy ijaarteen ninkaas oo weliba dhulka aada u kala yaqaana oo haga ninkii markuu madiino keenay iyo meeshay u socdeenna ujuuradiisii bay siiyeen marka waa mucaamalo nebigu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana laysla ogol yahay oo macnaha wax weeyaan doodi kama taagna mashruuciyadeed saan horey u sheegnay ayib kadib wuxuu inoo gudagalay rukniga labaad oo ah waxa la kala ijaaranayo iyo camalka laysu qabanayo inuu xalaal yahay wixii ka baxayay arrinka oo cuquud waxyaalo badan oo xaaraam ah shareecaduna tilmaantay ijaaradii lays ijaartay iyo wixii kaasoo galana uu xaaraam yahay ayuu markaa inoo sheegay wuxuu ka bilaabay muxuu ahaayey ujratu zaniya haweenayda zinaysatay ee jidhkeeda ka ganacsata walciyaadu billah ama yaynaba ka ganacsanina mar samaysay wixii zinadaa lagu siiyo waa xaram waa xaram limaada lianna manfacada meesha ku jirtaah manfacadan oo ninku intifaacsaday oo zinaysiga oo haweenayda ka zinaystay waa manfaco manfaco ha ahaatee waa manfaco xaaraam ah maadaama manfacadu ay xaaraam tahay caqdiga ku duldhacay iyo heshiiska ku duldhacay wixii ka soo baxay waa xaaraam waa kan soo marnay xadiidkii jaabir ina allaha idaa xarama shayan xarama amanahu somayna soo mar saas way macanaha ayib waxaa laga faa'idaysanaya xadiidka fi saxiixayn min xadiidi cabd min xadiidi abi mascuudin albadri wuxuu yihi nahaa rasulu lahi sal ly slam can hamani lkalbi wa mahri lbaqyi wa xulwaani lkaahin nabigu wuxuu reebay sal lay slam eyga lacagtiisa iyo zaaniyadda haweenayda zinaysata meherkeeda wixii zinada lagu siiya laga wadaa iyo wa xulwaani lkaahin waanu tegi doonaa iyadana waa kuwa wax sheegsheegay wadaadada ah ee jibanka la shaqaysta iyagana wixii la siiyo ayib taasi waa mid ta labaad wuxuu yidhi wa ujratun limu'adinin aadaanka ujuurada lagu qaadanaya iyadana waa xaram buui ayib waxa uu laga faa'iidaysanayaa iyadana xadiidka cuhmaan ibni abi lcaas nabigu sal ly waslam wuxuu ku yidhi waاtakhid mu'adinan laa ya'khud cala aladani ujra waxaad samaysataa mu'adin ku aadaama aadaankana aan waxba ku qaadanayn abu daawuud iyo keyrkii baa soo saaray xadiidka isaga asalku xadiidkuna fi saxiix muslim buu ku yaalla inaan waxba lagu qaadan karaynin macnaheedu waxa weeyaan asal ahaan waa masala khilaafiya masala khilaafiya xadiidka laftiisa wattakhid mu'adinan laa ya'khud cala aladani ajran nasriixa kuma aha taxriimka ixtimaal inuu karaaha yahay ixtimaal inuu khilaafulawla yahay laakiin qaci kuma aha taxriimka bacdu ahlilcilmi baase saa ku tegey bacdu ahlilcilmina waxay qabaan inuusan ba'si lahayn qaarna tafsiil bay gelinayaano waxay kala qaadayaan mu'adinku haddii uu dadka uu aadaamayo laftooda wax ka qaadanayo iyo hadday jiho kore oo nidaam oo dowladdii iyo baytilmaalkii iyo ay wax siinayaan labadaasay kala qaadayaan oo mar haddii uu yani dawladdii iyo nidaam jiro oo dadkan meesha ku tukanaya aan ahayn ay wax siinayaan marka waxay leeyihiin madaxda muslimiinta xilkay muslimiinta u hayaan waxbaa lagu siin jiray abubakr sidiiq iyo cumar iyo yani shaqooyinkan ay muslimiinta u hayaan waxbay ku qaadeen baytilmaalka wax laga siin jiray marka waa nooc nooc ka mid a yani waxa way taa ay hayeen lafteeda cibaaday ahayd tan waa cibaado adiga waxaway halkaasay marinayaan oo waa kala farqinayaan sidaana culimo fara badan baa qabta ayib wuxuuna yidhi kadib maca maksab lkuhaani maca maksab lkuhaan kuhaanka waa kan hadda sheegayna xadiiskeedu waxa weeyaan wa xulwaanu lkaahin kaahinka waxaa la yidhahdaa waa ruuxa waxyaabaha maqan ka warrama waxyaabaha maqan buu wax ka sheeg sheegaa ama dhulka ha xarxariqo kuwa faaliya waa kuhaan ama xidigaha ha fiiriyo waa kaahin ama macsharalfarag iyo daylabi ha furo oo kitaabta ha firfiriyo qardhaasaha ha ka dhigo waa kaahin ama ma ahee intaa midnaba yuusan samaynayna jin jinka xidhiidh ha lala haado isagii jinku ha wada shaqaysteen waa kaahin wax alla wixii baabkaas ku shaqaystoo dhan waa kahano wa marka kaahinka wixii lagu siiyo shaqadaa uu qabanayo iyaduna waa xaram laanna waxa weye waa nooc oo macnaha waxa weeyaan iska takhmiin ah waa waxaan asaas iyo sal lahayn wey macnaha ayib inteeda badanna shirki bay salka saartaayoo jiman iyo balaayaa meesha ku jira iyo alictimaad calaa kayr illahi tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed baa marka iyadana ujuuradeeda loo xaraameeyey wuxuu inoogu daray wuxuu yidhi wakadalik wakadaka tacliimun liqur'aanin ataa waxaa kaloo iyadana xaaraam ah ujuurada lagu qaato qur'aanka beridiisa ayib waxaa laga qaadanaya xadiidka ubay ibnu kacab wuxuu yidhi callamtu rajulan alqur'aana nin baan qur'aanka baray buuhi faahdaa ilaya qawsan wuxuu ii hadiyeeyey qaanso fadakartu dalika linabiy sal lay slam markaasaa nabiga u sheegay oo i nebigow nin baa intaan qur-aanka baray buu wuxuu ii soo hadiyeeyey qaanso markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam in akhadtaha akhadta qawsan min naar buu nabig uri sal lay slm haddaad ka qaadato qaansan naaraad qaadatay buu rasuulku yihi salawatu rabbi waslamu caleyh ibn maaja baa soo saaray abu daawuudna ariiq kalu ka soo saaray xadiidkuna shawaahid buu leeyahay cibaadat ibnu saamid baa isagoo sidoo kale wariyey axmed iyo abu xaniifana saa ku tegey in qur-aanka baridiisa in wax lagu qaato ay xaaraamto ilaaqan iyagoon la kala qaadin oon la tafsiilinin bay culimada qaarkood qabaan saddex madhabood baa masalada ku jirta madhab wuxuu qabaa waa kan oo qur-aanka aslanba beridiisu waa cibaado maxdi ah ujirona laguma qaadan karayo madhabna wuxuu qabaa mutlaqanba iyadoon la kala qaadin bay bannaan tahay in ujiro lagu qaato madhabna wuxuu qabaa ha la kala qaado haddii macallinka dadka qur-aanka baraya dani ku kalifto oo dani ka maaransiin weydo dakhli kalena uusan lahayn iyo meel kaleoo noloshiisu ku tiirsanta wax uu kaga maarmano uu waayo xaaladaa iyada ha la ogolaado oo jaa-izun lilxaaja ha la yidhahdo kaas ninkaan ahaynna oo ka maarmi karo oo xoolo kale heli karo oo dakhli kale leh oo ka kaaftoomi karana xaaraan wey ha la yidhahdo madhabkaas imaamu axmed caleyh raxmatullahi riwaaya canhu weye sheikhulislaam ibni taymiya iyo ibnulqayim yaa rajaxaya lajna daa'imana way rajaxaysaa waana madhabka adiladu ay isugu imaanaysa w axaadiistan ku soo aroortay ee xarimaysa waxaa kaloo jira xadiidkii aad garanaysaane fii saxiixi albukhaari ee ninku uu nabiga u imaan jiray sal lay slam uu dhihi jiray markii gabadhii ay u timid ee tiri rasuulka ilaahay ay isu soo bandhigtay inuu guursado ay ka codsatay nebigu uu ka aamusay salawatu rabbi waslamu caleyh nin saxaabadoo meesha fadhiyey baa markaa wuxuu yii nebi allow haddaadan rabin ii guuri markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam maxaad haysaayan kugu guuriya ninkii adiga waa kii wax raadi la yidhi iltamis walow khaataman min xadiid bal wuxuu soo raadi walaa kaatun birana ha noqotay bal wuxuu raadi baa layi gabadha meher looga dhigo waxba wuu soo waayay wuxuu yihi maradaydaas aan qabo umbaa wax hoola a ka naxaa hade maradaadu maxay qabani iyadii haddii la siiyana adaa qaawan haddii adiga lagu daayana ayadiiba yaa ka qatan markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay slam qur-aanka maxaad ka taqaanaa suurad hebla iyo suurad hebla iyo suurad hebla taqaana korka ma ka xifdisantaha a intaa taqaano qur-aankaa baan gabadha kugu siiye kacbar buu nebigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh bimacnaa waxa wey marka gabadha inuu qur-aanka baro bariddaa uu qur-aanka barayo ayaa ujuuro looga dhigo gabadha meherkeedii laga dhigay marka xadiidku wuxuu nas ku yahay qur-aanka beridiisii oo wax lagu qaatay oo ujuuro lagu qaatay axaadiistalina way diidanta see la odhanayaa wa qaabka laysku waafajiyey oo ra'yigaasa ugu qiimo badan waxaana laga fahmayaa ninkaasi waxaa ka muuqata markii gabadha qur-aanka beridiisa lagu siiyey wax kala waayey sooma wax kaloo dhan buu soo waayay haddii wax kale uu heli karo walow khaataman min xadiid qur-aankan kugu siiya bar lama yidhahdeen sooma marka ninkii macallin ahee wax kale soo waayey qur-aanka baroo ujuuro ku qaado waay ninkii macallin ee wax kale heli karana asal axaadiistaas ubay ibnu kacab iyo cubaadat ibnu saabid ee sunad ku soo arooray xarimaysabaa asal ah saas maana marka sidaa in laysku waafajiyo ayaa fiican waana ra'yiga qawiga ah iyo madhabka xooga badan ee ay adiladu ku kulmi karayso ama isugu imaan karto iyadoon midna laga tegin saas way macanaa ayib kadib wuxuu ina yidhi waxaa xaraam ah uma alkafiisu lidalika axaani waynu soo marnay kafiisu taxaan sooma yani midkii raashinka shiidahayay oo la yidhaahdo raashinka aad shiidayso qayb ka mid ah ujuuradaadii ah maxaan loo xarimay ya ya jahaala ku jirta leanna waxa weye ujuuradiisu ma cadda raashinkaa shid qayb ka midaana ujuuradaadii noqon doontood qaadan doontaa wax cad maaha sooma sidaas daraaddeed jahaalada ku jirta darteed baa loo xarimay kafiizu taxaan waan soo baranay marka xadiidka ku soo aroorayna taaraqudun uu soo saarayna xaggaynu kusoo marnay waxaa kaloo ina yidhi waxaa la karaahaystay xajaamada in wax lagu qaato xajaamadu waxa weeyaan waa toobinka xijaama waa toobinka waa makruuh buu leeyahay laakiin xaaraam maaha waxaa laga fahmayaa inuu horta axaadiista kusoo aroortay diiday waxa weeye xadiidka rasuulka sal lay slam uu yidhi maaragtay naha can kasbi alxajaam rasuulkay ka wariyeen saxaabadu rasuulku sal lay slam wuxuu reebay can kasbi alxajaam ninka dadka tooba kasabkiisa iyo wuxuu ka helo sunanku xadiid ku yaala abu daawud iyo keyrkii min xadiidi raafic ibnu khadiij nahyiga marka asalkiisu waa inuu taxriim yahay sooma aslu nahyi taxriim buu faa'iideeya nabigu waa rabay kasbu lxajaam ayib laakiin waxaan haynaa xadiidka anas uu wariyey fii saxiixayn ku yimid ana rasuula allahi sal lay slam xajamahu abuu tayba ninkaasaa nabiga toobay salawaatu rabbi wasalaamu calayh fa acطaahu saacayni min طacam markaasuu nabigu sal lay slam wuxuu ihi wuxuu siiyey laba suus oo cunto ah wakallama mawaaliyahu sayidiyadiisiina wuu kala hadlay oo wuxuu yidhi fakhafifuu canhu waxaad ka qaadataan ka fududeeya ilan addoon shaqeeye wey waxaad ka qaadataan wuu nabigu uga shafeecay salawatu rabbi wasalaamu calayh suus laba suusoo cunto ana wuu siiyey meeshaa marka maxaa ka muuqda nebigii oo la toobay salawaatu rabbi wasalaamu calayh toobiddii la toobayna ujuuro ku bixiyey hadday xaaraam tahay nebigu ma sameeyeen sooma ayib sidaas daraaddeed waxaan leenahay nebiga ficilkiisu waa saarif nahyigii ka sarfiyey taxriimka oo u sarfiyey karaaha u sarfiyey saasman yani waxa weeyaan nebigu wuu reebay bimacnaa waxa wey waa laga fiican yahay wa isagaa sameeyey way bannaan tahay way waxay isugu imaanaysaa warku marka way bannaan tahay waase laga fiican yahay waa bannaan tahay waase laga fiican yahay saas ugu imaanaya waana sida ay qabaan culimo fara badan ay qabaan in uu karaahiye yahay saas daraadee xadiis qaarkood waxaa ku soo aroortay ninkii dadka toobaya wixii kaa soo gala dameerkaagii xoolahaaga siiba le abugaa cun saasmxadiisaas iyaduna waa suganta ayib marka xajaamku waa sidaas kadib wuxuu ina yidhi wafil ajiira bikayri maa nuqsaani ruuxa markaad shaqaalaysato ood ujuuro gashato shaqadiina uu ku qabto adigoo wixiisii ka dhimin sii ayna waa ulmi waay waa ulmi bal waxaa la doonayaa in loo dedejiyo markuu shaqada saa u dhameeyaba ujuuradiisiiyo dhamaystiran in faraha laga saaro ayib intaa markuu ka baxay kadib oo macnaha waxa wey cadaaladdaa ku jirta khilaafna kama jiro ayib kadib wuxuu inoo sheegay dhulka kiradiisa dhulka beeraha dhulka wuxuu yidhi kiradiisa lacag waa lagu kirayn karaa oo macnaheedu waxa wey dhulkaas anaa iskale beero waxaadna iga siisaa bishii ama sanadkii inta iga sii wax ilaahay kaa siiyala beero lacag baa marka lagu kala qaadanaya ujuurada dhulka lagu qaadanayo in nin kale uu ku kiraysanayo waa lacag taasi waa bannaanta hadal kama jaag waxaa kaloo iyadana bannaan oo iyada ixsaan iyo sabafal ah dhulkaagii inaad dad siiso ood si ood macnaha maaliso ood tidhaahdo beerta taas iyadu waa baab ixsaan iyo sabafal oo ilahay loogu dhawaanayo subxana wa tacaala waata uuna leeyahay watajuuzu aydan minxatu lixsaani beeraad leedahay waxbana kama rabti ayaduna waa bannaan tahay hadalkama joogo xaaladda saddexaadi waxa weeye inaad dhulkii siiso oo aad dadkii ka kirayso laakiin aad kaga kirayso saddex meelood meel ama afar meelood meel adiga wixii ka soo go-an nisbo ka mid a ama dhulka laftiisa ayaad qaybinaysaa waxaad leedahay qaybtana adigu beero qaybtana aniga ii beer qaybtan aniga ii beer oo ka shaqe oo xooggaagii ku bixi ujuuradaad iga qaadan lahaydna waxaad ka dhigataa intaas qaybtaa kale bannaan adigu beero beerashadaa aad qaybtaa beeranaysaa ujuuradaadii ah middaasi wuxuu leeyahay waa la baneeyey laakiin maca alkaraaha ayib saddexdooda markaynu waxay dib ugu noqonno midda horta siismadee maalinta ah dhulka inaad dadka siiso oo ay beertaan beddelkii dhulku uu iska iska ooli lahaa taas iyada laa shakka waa ajir iyo hawaab iyo ixsaan way taas dhulka in lacag lagu ijaarana iyadana laa shaka waa bannaanta oo bukhaari muslim baa soo saaray min xadiidi raafic ibnu khadiij wuxuu leeyahay raafic kuna akthara alansaari xaqlan waxaanu ahayn ree ansaareed dadka ugu badan baanu ahayn xagga beerta fakuna nakri larda cala ana lana hadihi walahum hadihi markaasaan dhulka waxaan ku kirin jirnay oon dadka kaga kirin jirnay iyaguna inay qaybtan beertaan annagana qaybtan ay noo beeraan saasaan kirin jirnay farubamaa akhrajat haadihi walam tukhrij haadihi waxaa dhacaysa dhulkii qayb qaybna inay wax soo saarto qaybna wax soo saari weydo oo de markaa waa dulmi sooma ama ninkii dhulka lahaabaa dulman markaa ama kii xoogga lahaa ee wax beerayay baa dulman maxaa yeele haddii kii dhulka lahaa qaybtii loo beerahayay ay waxba soo saari weydo sooma dulmana waxaa dhici karta kii xooggiisa keensaday qaybtii la siiyey inay waxba soo saari weydo xooggiisii aada intifaacsatay maxaad ku qaadatay wey marka ila waxba uma bixin labadooda marka mid baa dulmanaanaya haddii dhulkii mid ka midana wax soo saaro kii kalena wax soo saari waayo fanahaana can dalika markaasuu nabigu naga reebay bu i salawatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi marka faama alwariq falam yanhana laakiin lacagta wariqu waa fidada lacag inaan ku kala kiraysanno nebigu ma diidin salawaatu rabbi wasalaamu calayh lacag kaga kiraysa waa sidii dukaankii oo kale markaa waa dukaankii oo kaleo dukaanka markaas aad aad la wareegayso ood kiraysanayso inaad yani ka faa'iidi iyo inaad ku khasaari doonto waa gacan uur ku jirta sooma kadalika beertan markaad lacag ku kiraysato ma u bixi doontaa mise u bixi mayso waa gacan uur ku jirta lacagha in lagu kala qaato marka waa banaanta mushkila male taas ayib inay bannaan tahay lacag in lagu kala kiraysto dhulka iyo beeraha baa waxaa ku tegay jumhuur ahlilcilmi sida shaafici iyo abu xaniifa iyo keyrkood iyo axmed weliba xaaladda labaadi waxa wey ama xaaladda saddexaad waa in lagu kireeyo rubuc iyo ulu rubuc ama ulu adiga nisbe mucayana percentage mucayan ah in markaa lagu kireeyo xadiidka rawax ibnu khariij nabigu sal lay waslam wuxuu yidhi man kanat lahu ardun falyazracha aw falyuzricha akhaahu ninkii dhul leh ama ha beerto ama walaalkii ha beeriyo walaalkii ha siiya laga wada maanaa walaa yukaariha biuluin walaa birubucin walaa biطacaamin musama yuusan ku kiraynin saddex meelood meel afar meelood meel ka mida ama cunto la magacaabay cunto intaasa yuusan ku kiraynin muslim baa xadiidkaa soo saaray wadaadku marka sida uu wato waxa weeye wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay xadiidkaas ah dhulka qayb ka mid a ha ku kiraynina nahyigaa waxaa taxriimka ka sarfinaya ficilkii nebiga sal lay slam oo wuxuu ahaa rasuulku sal lay slam caamala ahla khaybara bishatri ma yakhruju min famrin aw zarcin khaybar markuu nabigu qabsaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh yahuuddii khaybar deganayd markay dhulka muslimiintu kala wareegeen oo yeesheen muslimiintu lagama rarin yahuuddii horay u deganaan jirtay ee waxaa la yidhi dhulka beera wixii ka soo baxa idinkuna nis baad leedihiinoo waa xooggiinnii annaguna nis baanu leenaho dhulkaan leenahay sidaasuu nabigu kula heshiiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka bukhariiyo muslim baa soo saaray ayib xadiidkaasi marka muxuu kutusayaa dhulka wixii ka soo baxaya qayb ka mid a in lagu kireeyo waa haleeli karaa laakiin waa laga fiican yahay nebigaa sameeyey wayna bannaan tahay waxaase ka fiican in ama lacag lagu kala kiraysto ama dadka layskaba siiyaba oy bilaash dadka ku kiraystaanoo ilahay loogu dhawaado waxaa kaloo sii xoojinaya macnaha isaga ah xadiidka cabdullahi bni cabbaas wuxuu yihi ina rasuula allahi sal lay slam lam yanha can ilmusaaraca nebigu ma reebin isla beerashada in macnaha beerta lacag lagu kala kiraysto ama laysla beertaayo ma reebin wainamaa qaala wuxuuse rasuulku yidhi lian yamnaxa axadukum akhaahu khayrun lahu min an ya'huda calayha kharaajan macluuma yacni inuu walaalkii siiyo oo bilaash ku siiyo uu beerto baa u dhaanto uga khayr badan inuu wax macluumoo la yaqaano kaga qaato marka meesha waxa weeyaan waa si fiican iyo si bannaan sida fiicani waxa weeyaan waa inaad bilaash ku siiso sida bannaanna maxay tahay waa inaad wax kaga qaadato ood ka kiraysato saasuu macnaha cabdullahi bn cabbaas tilmaamaya bukhari baa xadiiskiisa soo saaray adiga warka murtidiisu waxa weeye qayb afraad baa jirta oo xadiidka raafic ibnu khadiij uu kutusayo qaybta afraadi waxa weeye dhulkii baa la kiraynaya qayb dhulka ka midaana kiradiisii noqonaysa oo uu beeranayaa ninka xoogga leh qaybtaas iyadu ma banaana suuradaasi ma banaana saddexdan suuraba waa bannaan yahi dhulkii wixii ka soo baxayey yaad ku leedahay basantajka intaa le-eg nisbadaasaad ku leedahay toban meelood meel baad leedahay aniguna inta kalean leeyahay shan meelood meel baad leedahay anna inta kalean leeyahay afar meelood meel baad leedahay anna inta kalean leeyahay kolba sidii lagu heshiiyey musaaraca way waa banaanta markaa lacag in dhulka lagu kala kiraysto isagu wixii uga soo baxaba uu yeesho lacagna ku siiyo kaaga kiraysto waa suuro bannaan inaad bilaash ku siisood samafal iyo ixsaan uga dhigto waa suuro saddexaad oo bannaan suurada aan bannaanayn waxa weeye dhulkii inaad ka kirayso ujuuradaadiina aad ka dhigto dhulka qayb ka mida inuu kuu beero oo dhulka laftiisa laysku kirayo ujuuradiisiina isaga qayb ka mida laga dhigo oo uu beeranayo ajiirka uu beeranayo suuradaas iyadu ma banaana lianna qarar iyo jahaala ku jirta oo waa taas inay tani baxdaa dhici karta tanna bacdo oy bixi weydo wahaakada macnaha ayib wuxuu yidhi ina alijaarata ijaaradii caqdu nafcin waa caqdi iyo heshiis nafci ku saabsan jaa-izun waa bannaan yahay bimucarafin buu ku bannaan yahay mid la qeexay shay qeexan wa muxallalin iyo mid la xalaaleeyey ruknaani laba tiir weeyey oo ijaaradu ku taagantahay waa laba tiir fa muxaramun mid la xarimay weeye mahrulbaqiyi haweenayda zaaniyada meherkeeda waa waxay min ku qaadato wa ujratunna mid la xarimay weye ijaaro ujuuro oo limu'adinin u sugnaatay maca maksabi lkuhaani lala qabo yani kuwa wax sheegsheegay qeybka ka warramee carafiinta ah kasabkooda lala qabo iyo waxay kasbadaan wakadaka ka hore waxaa la mid a tacliimun barid liqur'aanin qur'aan la baro taasoo iyadana ataa timid axaadiista ku timid uma kadibna alkafiizu ayaa isagana la xarimay jawaankii ama gadbadii oo lidaalika kaa u sugnaaday altaxaani ee raashinka shiida raashinka shiid ujuuradaaduna raashinkaa siidaysa qayb ka mida weeye taas way macnaha kuriha waa la kahday iktisaabu xijaamatin toobinka kasbashadiisa iyo wixii laga kasbada ayaa la kahday bidaliilihi baa lagu kahday oo de labada xadiis marka la jamciyo wafi oofiyo si dhammaystiran u sii xaqiisa alajiira midka aad ijaaratay eed kiraysatay shaqo gashatay bikayri maa nuqsaanin nusqaamin la-aan adoo waxba ka dhimin sidiisa ugu buuxi waalardu dhulkii jaaza waa bannaan yahay kiraa'uhaa kirada kiraynteeda bidaraahimin lagu kireeyo daraahimin shicirku u samaynaya lakin bidaraahimo wey saas maanaa maa laa yansarif wey watajuuzu way bannaan tahay aydan ku noqonaya minxatu lixsaani samafalka siismadiisuna waa banaantah siismo samafal oo bilaash laysku siiyana waa banaantah oo laismaaliyo laakiin lagu noqoye birubcin afar meelood meel wa bihulthin iyo saddex meelood meel ayaa jawiza dhulkii kiradiisii lagu baneeyey bikaraahatin maca karaahatin marka waxaan leenahay birubcin aw bihulthin taasi waxay noqonaysaa waa markii wixii ka soo baxa rubiciisa ama uludkiisa ay tahay amaa dhulka laf ahaantiisa rubciisa iyo uludkiisa maya taas waa xaram wabidakaas ayay iltaqaa kulmeen annasaani labadii nas ku kulmeen oo naskee naskii dhulka kiradiisa diidayey iyo naskii banaynayay sidaasay ku kulmayaan macnaha ayib baabun fi axkaami sharikati lmudaaraba wuxuu baab u yahay sharikada la yidhahdo sharikatu lmudaaraba axkaamteeduu baabu yahay ina almudaarabata alatii qad juwizat wusifat bian yatashaaraka shakhsaani almaanu min hada wa hada juhduhu biwuduuxi sahmi alribxi wاtibyaani huwa jaa'izu bidarahimin wabigayriha min duni ma gararin wala tayahaani ina almudaarabata mudaarabadii allatii tii weye qad juwizat la baneeyey ina almudaarabata mudaarabadii allatii mudaarabadaasoo qad juwizat la baneeyey wusifat waa la tilmaamay oo maxaa lagu tilmaamay bian yatashaaraka inay wadaagaan ashaksaani labadii ruux inay wadaagaan inay wax isku darsadaan waay almaalu xoolihii lagu ganacsanayay min haadaa kanuu ka ahaaday wa haadaa kana juhduhu dadaalkiisi iyo shaqadiisiiba ahaatay biwuduuxi sahmi ribxi lala qabo maca wuduuxi sahmi ribxi faa'iidada qaybteeda cadaanteed lala qabo watibyaani iyo cadayn waa inay cad tahay faa'iidada qaabka loo qaybsanayo huwa mudaarabadii jaa-izun mid bannaan way huwa madkuurkaasi jaa-izun waa bannaan yahay bidarahimin buu ku bannaan yahay lacag in la- in macnaha laysu dhiibto wabigayriha iyo waxaan lacag ahayn min duuni maa qararin kada la-aan iyadoo qarar uusan ku jirin walaa tayahani iyo wareer la-aanti walaa tayahan waa iska tatimatulbayd iyo qararkaayo ayib mudaarabada waxaa la yidhahdaa almudaaraba mudaarabana waa la yidhahdaa qiraadna waa la yidh- qiraad qiraad oo bidaad ah iyadana waa la yidhahdaa qiraad haddaad maqasho ama mudaarabo aad maqasho waa isku mid fuqahada ayaa qaarna kutubta fiqiga waxay isticmaalaan qiraad bay isticmaalaan sida shaaficiyada iyo intaba xanaabilada iyo kutubta qaarkoodna waxaad arkaysaa mudaarabay isticmaalayaan waana isku macno waxba kuma kala gedisnaa mudaarabada waxaa la yidhahdaa waa nooc shir- shirka ah nooc shirkad ah wey shirkadda waxa weeye laba ruux baa wax isku darsanaya waa ganacsi mid xoolihii buu leeyahay midna xooggii buu leeyahy mid xoolihii buu keenay la rogrogayey ee lagu beecshiraynayay midna xoolihii buu ku shaqaynaya mudaarabaa la yidhahda mudaarabaa la yidhahda haddii labadoodu ay xoolo isku darsadaan oo xooluhu labada dhinacna ka yimaadaan shirkaa la yidhahda waan u tegi doonaa ma aha mudaarabo maaha mudaarabadu waxa weeyaan inuu midna xooggii keeno midna xoolihii keeno sidaana ay ku wada ganacsadaan saas man ayib oo midna wuu ku shaqaynaya midna xoolihii buu leeyahy shaqi waxaa abweynay in sahmiga xoolaha faa'iidada ka soo baxda sida loo qaybsanayo waa inay caddahay bimacnaa waa inay noqoto juz mushaac ah oo nisbo mucayan ah ama percentage mucayana lagu qaybsan doono layskuna ogyahay adigu xooggaagii baad leedahay adna xoolahan leeyahay xoolahan ku shaqee wixii faa'iiday inoo soo baxda sidaasaynu u kala qaadan doonaa anigana waxaan leeyahay percentageka adiguna percentagekaasaad leedahay percentageka ma xadidna nis iyo nis buu noqon karaa boqolkiiba toban buu noqon karaa boqolkiiba shan buu noqon karaa boqolkiiba lixdan buu noqon karaa ayagu say ku heshiiyaan waayo taas iyaga lagu faragelin maayo laakiin inuu cad yahay oo intaan shaqada la bilaabin lagu la caddeeyo waa laga maarmaan si berrita uusan hadal u imaanin ayib khasaaraa yimid marka taasi waa hadday faa'iida timaadee hadduu khasaara yimaadana ayib khasaaraa yimid marka taasi waa hadday faa'iida timaadee hadduu khasaara yimaadana hadduu khasaara yimaado midna xooggiisii buu khasaaraya midna xoolihii buu khasaaraya saas maana hal sanoo kaamilaan ka shaqaynayay shaqadaan shaqaynayey sanadka aakhirkiisii haddaan waxba soo bixin ma khasaaray mise ma khasaaray waan khasaaray wakti iyo dhidid baan khasaaray laakiin khasaaraha maaliga ah ee xoolaha wuxuu ku dhacayaa ninkii xoolaha lahaa saas maana ninka xoolahalana khasaara maaliga ku dhacaya ninkana juhdigiisi iyo dadaalkiisii buu khasaaraya saasuu khasaaruhuna ugu qaybsan yahay faa'iidaduna si cad ay ku- ay markaasi ku wada hadleen oo ku heshiiyeen bay u qaybsamaysaa saas way macnaha ayib mudaarabada qaabkaa in loo ganacsado wax laysugu darsadaa nas cad ma leh walaa qur-aanka nas kuma leh waxaa walaa axaadiista nebiga nas looguma hayo laakiin waa ijmaac waa ijmaac waa la isla ogolyahay in qaabka ay u bannaan tahay waa la isla ogolyahay ayib hadal kama jiro macnaha xataa daahiriyada ibnu xasmi maratib ijmaciisa kitaabkiisa wuu ku keenay wuxuu leeyahay asal kitaabka kuma leh sunnadana kuma leh wuxuu leeyahay jamiic abwaabta fiqiga kulligood asal bay ku leeyihiin kitaabka ama sunnada ilaa qiraadka mooye mudaarabada macnaha famaa wajadnaa lahu aslan fiihima albatta qur-aanka iyo sunnada wax asla maanan uga helin bu qiraadka ama mudaarabada laakinahu ijmaacun saxiixun mujarad bul waa ijmac saxiixa oo nas lahayn waladii yuqtacu bihi anahu kana fi casri nabiy sal lay slam faaqara waxaa la goyn karaa buui oo la hubaa inuu waktigii nebiga ay jirtay rasuulkuna uu sugay oo mucaamalaadkii dee lagu mucaamalan jiray bay ka mid tahay waxay nahyina kuma soo aroorin ayib sina waa masaladaas sidaa marka loogu loogu ganacsanayo faa'iidada faa'iidada wax xadidan lagama dhigi karo haddii faa'iidada wax go-an laga dhigo oo la yidhaahdo aniga waxaan kaa rabaa intaasoo shilin ama intaasoo dollar ah yaan kaa rabaa oo faa'iidadu ayna noqonin wax nisbo ku go-an ee ay noqoto wax la xadiday hadday noqoto mucaamaladu waa buraysaa sharcina maaha saas way macanaa xoolihii ku rogrog oo ku shaqee waxaadna ii keenaysaa sanad kasta ama bil kasta intaasoo go-an baan anugu kaa rabaa waa xaaraam maxaa la raba in yidhaahdo waxaan kaa rabaa wixii aynu faa'iidno baynu saa u qaysan doonaa khasaaruhu rabaa iska cadyahay saasuu isagu noqon doonaa laakiin haddaad tidhaahdo waxaasoo go-an iga sii khalaas mucaamaladu marka waa fasaaday sharci waa ka baxday markaas macnaa ayib waxaa kaloo iyadana khalad ah oo inta badan dadku ay galaan inuu ruuxu yidhaahdo anigu khasaaraha kooba jiraba khasaara aniga ima soo gaari karo xoolaha ima soo gaari karo xoolahaa qaad ku shaqee xooggaaga iyo juhdigaaga ku bixi wixii aad ka faa'iidayn qaybsan ayib khasaarahana shaqo kuma lihi xoolahayga lafahooda aniga waan kaa rabaa aday ku jirtaa ayadana mucaamalo sharci a maaha iyaduna mucaamalo sharci waa mucaamalo sharci khilaafsan saas macana leanna marka waxay noqonaysaa suuradii mudaarabada waa ka baxaysaa waxay noqonaysaa qardun jara manfaca buu noqona dayn keentay manaafacaad keentay leanna shayga ruuxa lafihiisii laba gooraba aad ku leedahay waa dayn suurada magaca adigu ganacsiba u bixi laakiin magacu xaqiiqada waxba kama bedelo sooma xaqiiqada meesha taallaayo waxa wey mucaamaladu waa mucaamalo daymin mar haddaad xoolo siisay xoolihiina lafahoodii aad ka rabto waa daymin daynna maxaynu soo marnay inaan waxba laga faa'iidin soo maa iyadana mucaamalo sharci a maaha iyaduna mucaamalo sharci waa mucaamalo sharci khilaafsama saas maana leanna marka waxay noqonaysaa suuradii mudaarabada waa ka baxaysaa waxay noqonaysaa qardun jara manfaca buu noqona dayn keentay manaafacaad keentay leanna shayga ruuxa lafihiisii laba gooraba aad ku leedahay waa dayn suurada magaca adigu ganacsiba u bixi laakiin magacu xaqiiqada waxba kama bedelo sooma xaqiiqada meesha taallaayo waxa wey mucaamaladu waa mucaamalo daymin mar haddaad xoolo siisay xoolihiina lafahoodii aad ka rabto waa daymin daynna maxaynu soo marnay inaan waxba laga faa'iidin soo maa gaari karana hadday noqoto waa dayn daynna faa'iida kaama soo geli karto amaa ganacsi hadduu yahay waa inaad khasaarana ogolaato faa'iidana ogolaato faa'iidaduna waa inaynan wax cayibanoo go-an noqonina waa inay percentage noqoto nisba waa inay noqoto nisbadaasaad leedahay ama nisbadaasaan leedahay saas maanaa ayib saa hadii layidhaha marka mudaaradu waa banaanta waxa marka laysku darsanayo ee maalka ah baydka ugu dambeeya saddexaad wuxuu kaga hadlay maalka la dhiibayo ee uu ruuxu juhdigiisa gelinayo ma lacag keliya inuu noqdaa shardiga fuqahada qaarkood waxay leeyihin mudaarabada aslan lacag unbaa wax lagu bilaabi karaa laakiin wardharkanaan kuu dhiibaye dadaalkaaga geli wixii ka soo baxana waynu isku leenahay ama qalabkan electronican kuu dhiibaye ku shaqee ama muxuu ahaayey ma ma soconaysa leeyi wax waa inuu lacag noqday qaarkood qabaa wadaadkani waa khilaafa wuxuu yidhi waxa lagu shaqaynaya asalkiisu ama dhar ha noqdo ama lacag ha noqdo ama badeeco kale ha noqdo wuxuu inuu xoolo yahay unbaa muhim waxa inuu xoolo yahay unbaa muhim uu layidhi waxaana sidaasaana sawaab ah inkastoo isku khilaafsan yihiin laakiin sidaasaa sawaab ah sababtu waxa weeye asalku waxa weeye mucaamalaadkan beeca iyo shiruhu asalku soo ibaaxa ma ahayn markaan soo marnay laslu fi lbaa alibaaxa cuquudda asal waxaa u ah inay tahay saxiixo tahay oo beecuna asalkiisa u mubaaxya ayib shardiga dhigaya in lacag un laysku darsado lacag waxaan u jeedaa lacag uu ka bilowdo mudaarabadu oo aan alaab ganacsi laga bilaabi karaynin shardigaasi daliilka ku tusay aaway ilaan asalku inuu bannaan yahay soo ma ninkii diidaa laga rabaa aa daliil laga rabaa soo maahayn daliil la-aan marka shardigaasi socon maayo ama dhar ha loo dhiibo ninkan soo iibi ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo baabuur ha loo dhiibo ama muxuu ahaaye qalab kale ha loo dhiibo alaab ganacsi ha loo dhiibo ama lacag ha loo dhiibo muhimaddu maal ganacsi geli kara uu yahay uah macnaha sidaasi ayaa macnaha waxa weeyaan daliil ahaan xoog badan maxayn wax diidayaan jir ina almudaarabata mudaarabadii allatii taasoo qad juwisad la baneeyey wusifat waa la tilmaamo waxaa lagu tilmaamay bian yatashaaraka inay wadaagaan ashaksaani labadii ruux inay wadaagaan oo ay wax isku darsadaan almaalu xoolihii min haadaa kanuu ka ahaado wa haadaa kana juhduhu dadaalkiisa wey kana dadaal buu bixinayaa camal buu la imaanayaa caqli iyo xikmo wuxuu la imaanayaa fikr biwuduuxi sahmi ribxi ribixa qaybtiisa caddaanteeda lala qabo qaabka ribixii faa'iidada loo qaybsana waa inay caddahay watibyaani iyo caddaan tibyaankaasi waa iska tatimatulbayt huwa ribxi huwa yani kaa la soo sheego mudaarabadihi jaa-izu waa bannaaya bidaraahimin buu ku bannaayay bidaraahima bimacnaa marka hore ninkan shaqada qabanaya waxa loo dhiibayo inay lacag waa ku bannaaya taas waa bilitifaaq wa bigayrihaa waxaan daraahim ahayn oo lacag ahaynna waa ku bannaaya oo marka waxay noqonaysaa arubtii yani alaabtii ganacsiga min duuni maa qararin kada la-aan walaa tayahaanin iyo wareer la-aan iyadoon meesha kadana ku jirin wareerna ku jirin khadacna ku jirin bay bannaan tahay wy maana labadu waa bannaanya baabun fi axkaami sharikaati shirikooyinka axkaamtooda ayuu baabuya washirkatu lmasmuuxu fi ityaaniha fi kulli macluumin xalaalin baani fatajuuzu bilamwaali uma bigayriha mitla alcuruudi wa saa'iri alacyaani washirkatu shirkadii almasmuuxu ee la saamaxay ee shareecadu bannaysay fii ityaaniha la imaanshaheeda fii kulli macluumin bay ahaatay fii kulli macluumin shay kastoo la og yahay ayay dhexdiisa ahaatay xalaalin oo haddana xalaal ah daani oo haddana dhow fatajuuzu way bannaan tahay shirkadii bilamwaali xoolay ku bannaantahay lacagtii uu ka wada uma kadibna bigayriha lacag in xoola laysku darsado uma kadibna bigayriha lacagta waxaan ahaynna waa ku bannaantahay shirkadii mitla alcuruudi alaabtii ganacsiga oo kale iyo wasaa'iri alacyaani iyo waxyaabaha kale oo dhan waxyaabaha kale ama waxyaalaha kuwa ka soo hadhay oo idin ayagana way ku bannaan tahay wy macna ayb shirikada waxaa la yidhahdaa ashirka iyaduna waa wax isku darsi laakiin iyadii mudaarabadii waxay ku kala gedsan yihiin mudaarabadii xoog dhinac ka yimid iyo xoolahoo dhinka kale ka yimid baa la isku darsanaya shirikadana maxaa la yidhahdaa shirikadu waxa weeyaan xooluhu labada dhinacba way ka imaanayaan xoogguna labada dhinacba wuu ka imaanaya bimacnaa xoolaan isku darsanaynaa waanan ku wada shaqaynaynaa waxaa la yidhahda taas shirkaa la yidhahda shirka baa la yidhaahdaa waxaa shardi ah iyadana shayga lagu ganacsanayo inuu macluum yahay maxaan ku ganacsanaynaa maxaanse ka ganacsanaynaa waa inay macluum tahay oo laysla og yahay oo berri aynan imaanin yaa kuu diray halkaas waa inay macluum tahay wixii laysku darsaday raasamaalka ahaana waa inuu macluum yahay limaada lanna berri faa'iidada la qaybin doono waxaa lagu qaybin doonaa calaa asaasi ra'si ilmaal baa lagu qaybin doonaa nin waa xoolihii meesha ka galay nisbadii kusoo hagaagtay ee ku aadan buu faa'iidada qaadan doonaa haddii ra'su maalka markaa majhuul noqdo caddaan waayo faa'iidadiina majhuul bay noqon doonta tabcan saas daraaddeed wuxuu yidhi waa macluum inay tahay xoolaha la isku darsaday nin walba wuxuu keensaday xoolaha guud nisbe intee le buu ka leeyay ayb waa inay cadda ka labaadna shayga laga ganacsanayo waa inuu xalaal yahay shareecadu banaysa waa inuu khamro iyo kinziir iyo muxuu ahaaye waxyaalihii muxaramaadka shareecadu diiday riba iyo waa inuusan ahayn wax xalaala waa in laga ganacsado isla markaana waa in ay caddahay xoolaha lagu ganacsanayo ayb intaa waxaa laga qaadanayaa shirikada mashruuciyadeeda waxaa laga qaadanayaa waktigii nabiga salawatu rabbi wasalaamu aleyh inay jiri jirtay oo lagu mucaamalan jiray bay axaadiista ku timid سيد حديث كبخاري أصوصار من حديث البراء بن عازم أنه اشترى وشريكه زيد بن أرقم فضة بنقد ونس- ونسيئة ninka la yidhahdo bara ibnu caazim iyo ninay shirka ahaayeen oo la dhihi jiray zayd bnu arqam baa fiday isu iibsadeen naqdi iyo nasii'a bimacnaa waxa weeyaan kaash iyo dayn bay ku iibsadeen markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam yani qaarna kaash bay ahaadeen oo ku gateen qaarna nasi ay ku gadeen markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam maa kana yadan biyadin fakhuduuhu wamaa kana nasii'atan farudduuhu wixii kaash aad ku kala qaadateen oo fido ood kala guddoonteenna qaata wixiise yacni nasii'o ahaa oo labada fido laysku iibinayo mid uu meesha ka maqnaayo ayna meesha wada jooginna celiya buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalam aleyh ilanaa soo maray asnaaftii ribowga ahayd wa marka waa in ay dhacdo taqaabud fi lmajlis hadday dhici weydo caqdigu waa caqdi ribowi ah waa baatil waa inuu kana lacagtiisii la noqdo kana lacagtiisii la noqdo ilan cuquudda faasidka ee baatilka waa saas cuquudda baatilka ah ma keento in wax lagu mulkiyo khaasatan hadduu ruuxu garanayo caqdiga ribowiga ah hadduu ruux caqdi ribowi a galo waxa ka soo baxay ma milkinayo kana wuxuu ribada ka helay ma milkinayo lanna xaaraan wax laguma mulkiyo dariiqa muxarama waxba laguma mulkiyo saas way macnaha marka celiya buu nabig sal lay slam wamaa kana nasii'atan faruduuhu buu nabig sal lay slam celiya oo dib u celiya wixiina soo qaata buu nabig sal lay slam marka shirkadu asalkeeda xadiidkaasa asal u ah wayna bannaan tahay bilitifaaq qur-aankana waa tilmaamay waina kaiira min alkhulaطaa layabqi bacduhum cala bacdin khulaطaa bimacnaa shurakaada dadka ay isku darsadeen ayib waxaa ka marka shirkadu waa saas xoolaa la isku darsanay xooggiina waa la isku daraya hadhow marka faa'iidadu markay timaado waxaynu nidhi waxaa wax lagu qaybsanayaa raasimaalkii ayib labada caqdigan hadda soo sheegnay waxaan u jeedaa intaana taa gelin waa in faa'iidada qaabka loo qaybsanayana uu qaabkaa noqdo khasaara hadduu yimaadana waa in nin walba xoolihiisa raasamaalka asaaskeeda khasaarahana lagu saleeyo faa'iidadiina waxay ku salaysmaysaa raasamaalka sidii ay kala ahayna lagu kala loo kala lahaa khasaaruhuna nafsu shay buu u fulaya xoolaha ayib waxaa dhici karta marka shirkadan labada ruux ka dhaxaysa inay mudaarabo iyo mushaarako isgalay tahay way isgeli karaan labadooda say ku imaan kartaa maalan xoolo ayaan keensanaya adiguna xoolaad keensanaya xoolaha isku darsan markaan xoolo isku darsanay adiga wakti ma haysida waxaad tihi ku shaqee dhinac waa mushaarako sooma oo dee xoolo la isku darsaday wa dhinacna waa mudaarabo oo labadii nin mid baan shaqada ku jirin mid baa xooggiisii iyo muruqiisii meesha ku jira hadhow marka qaabkee wax loo qaybsan doonaa xoolahana waxbaa lagu qaybsan ninkanna xooggiisii qayb siyaadaa buu ku leeyahay oo mudaarab ahaan nisbe mucayan uu ku qaadan doonaa xooggan uu meesha geliyey ee saaxiibkii uu ka maqnaa nisbe mucayan uu ku qaadanaya xoolihiisiina nisbe kaleu ku qaadanaya soo ma sidaas way macana marka waa mudaaraba iyo mushaaraka isgalay waay laa maanica cinda aljumhuur dhibi kuma jiro waana sida sawaabkaa way macana ayib kadib wuxuuna yidhi waxa laysku darsanayo xoolo waa noqon karaa lacag waa noqon karaa waa ijmaac inay shirkadu ku gudanto ku guntanto lacag laysku darsaday ayib amaa xoolo waxaana lacag waxaan ahayn ma laysku darsan karaa oo dhar inta laysu keeno ama alaab kale iyo acyaan kale oo manaafacaadle inta laysu keeno kadibna sidaa shirkadiima lagu bilaabi karaa dhul iyo dhul baan isku darsanayna markastaba guryo iyo guryaan isku darsanayna qalab iyo qalab baan isku dar dhar iyo dhar baan isku darsanayna lacagba laysuma keeninba ma banaan tahay waay jumhuur ahlicilmi waxay qabaan ha waana sida saxiixa qaar baa diidana waxay u diidan yihiin alaabta marka laysku darsanayo shirkada laga bilaabayaba alaab laysku darsaday oo aan lacag ahayn hadda waxaa adkaan doonta leeyihin in la xadido faa'iidadii maxaa yeele raasamaalkii baan caddayn raasamaalkii mar hadduusan caddayn oo uu yahay acyaan iyo alaab qiimaheeduna adkaan doono berri maxaa wax lagu qaybsan doonaa bay leeyihin waa tufududdaho waxaa la odhanaya alaabta la isku darsanayo waa la qiimaynaya markaa suuqa waxay ka joogtaa la qiimaynaya markii la qiimeeyo nin walba alaabtiisii markaa uu kusoo shirka tagay shirkadda kusoo darsaday qiimaheedii maalinka ay goynaysay baa raasamaalkiisa ah halkaasayna shirkaddu ka indiraaqaysaa wax daliiloo diidayana lama hayo mar haddaan daliil diidaya hayin lahayninna waxaa loo dhaqanayaa alaslu fi lbayci waalmucaamalaati alibaaxa daliilkeena laleeyahay qolyaha diiday xayu laa daliil bimacnaa waxa wey waa mubaax waa banaantahay macna shirikadu marka ilaa shan nooc baa loo qaybiya shirikatu lacmaam iyo muxuu ahaay wujuuh iyo abdaan iyo waa farabadan yihiin uma tacarudin hadda maadaama uusan u tacarudina sii geli mayno qaarna waa la isla ogol yahay qaarna hadal badan baa ka jooga khaasatan yani shirikatu labdaanka iyo shirikatu lwujuuha labadaasa aada looga muransan yahay oo shirikatu labdaanka waxa weeyaan waa laba nin oo xoogooda isku darsaday laba ruux xoogooda isku darsaday wuxuu leeyahay war adiguna soo shaqee anuguna maanta waa xamaal tagaya adiguna xamaal tag waxaynu soo helnaba waynu isku leenahay culimada qaar baa diiday imaamu shaafici wuxuu leeyahy haddii uun shirka ay baatil tahay waa midaasuu yidhi maxaa yeelay sababtu waxay leeyihiin dadka quduraadkooda iyo awoodoodu islama eka haddii la wada xamaal tago waa la kala xoog badan yahy waana la kala xariifsan yahy waana la kala nasiib badan yahy marka kan wax badan buu soo heli kanina wuu soo qali ma dhididkiisa ku noolaani marka shirikatu labdaan baa la yidhahdaa qaar baa diidan qaarna waxay leeyihin alaslu mucaamalaadkani asal inay bannaan tahay wey wax diidayana ma jiro midda kaleeto waxa weeyaan ninkan isagaa raalli ku noqday ha kala xoog bannaadeen laakiin inuu sidaa wax ku qaybsadaan iyagaa raalli ku noqday halkaasay maraya shirikatulwujuuhna waxa la yidhahdaa ruuxa sumcadiisa iyo shuhuradiisa baa lagu shirkoobahaya min alwaji baa laga keeno wejigaa ganacsi gala sooma wejigaa ganacsi gala alaabbaa maga magaca lagu soo qaadaya magac oo weji lagu soo qaadahaya waa lagu ganacsanayaa waxaa laleeyahay waa waa hebel waa sheekh hebel waa ninkii maarata yani waa ninkii madaxda hebel la dhihi jiray magacaasaa lagu qaraabanayaayo lagu ganacsanayaayo xoola lagu qaadayo lagu rogrogahayao marka wejigaasay isu keensanayaan wejigaasay marka ku wada ganacsi tagayaan ku shirkoobahayaan washirikatu lwujuuh baa ladhaa iyadana culimada qaar baa diiday oo waxay yidhahdeen ayaduna wax bannaan ma aha qolana waxay leeyihiin iyaduna waa bannaanta saddexda kaleeto oo canaanka iyo yani saddexdan kale way ka roon yihiin khilaafka ku jira macna mid baa iyada laisla ogol yahay taqriiban adiga waxa noocyadeeda kala gedisan haba noocyo hala ahaatee laakiin asalkeedu waa bannaanta macna washirkatu shirkadii almasmuuxu ee la saamaxay fii ityaaniha la imaanshaheeda dhexdeeda la saamaxay oo shareecadu ogolaatay fii kulli macluumin bay ahaatee shay kasta oo la ogsoon yahay oo macluum oo la yaqaano xalaali oo haddana xalaal ah daani oo dhow daanigaasi macnaa waxa way waa iska tatimat lbeyt waa dhammaystirun fatajuuzu way bannaan tahay shirkadii bil bil amwaali bay ku bannaan tahay xoolihii in lagu shirkoobo xoolihii macnaha wuxuu ka wadaa naqdiga naqdiga daraahiinta ama lacagtu ka wada uma kadibna bigayrihaa wixii aan amwaasha ahayn bay ku bannaan tahay oo badeecooyin iyo waxyaalo kale la isku darsadaa yani mitla alcuruudi oo kaleba wey alaabtii ganacsigaoo kaleba weeye ayrkiibu macnaha inoo sharxaya uma bigayrihaa maxaa miitaalu noqon karaya mitla alcuruudi oo kale caruudu tijaariya alaabtii ganacsigao kale la isku darsan kara wasaa'ir acyaani iyo acyaanta kale oo dhan iyo acyaanta kale ayaanta manaa acyaanta waxaa laga wadaa waa jamcu cayn cayntana waxaa la yidhahdaa waa did lmanfaca waa wixii la taaban kara wixii la taaban kara ee manfacada kasoo horjeeda wayaan macnaha ayib baabun fi axkaami shufca shufcadii ayuu axkaamteedii baab wey fi kulli shirkin shufcatun qad uujibat min qabli taqsiimin bila xayadaani habatat lijaarin biitixaadi ariiqihi bilbayci tahbutu laysa bilixsaani fii kulli shirkin fii kulli shirkin wadaag dhammaantii dhexdiisa waxa ahaaday shuf wadaag dhammaantii dhexdii shufcatun shufco ayaa qad uujibat la waajibiyey min qabli taqsiimin qaybin qaybin ka hor intaan wax la qaybinin bilaa xayadaani leexasha la-aan iilasha la-aan adoon dariiqa ka leexanin sabatat way sugnaatay shufcadii lijaarin daris bay u sugnaatay biitixaadi ariiqihi jidkiisa la midoobidda uu la midoobay dariska jidkiisa taas sababteeda way ugu sugnaatay bilbayci bay tahbutu ku sugnaatay shufcadii laysa maynan ahaaninoo kuma sugnaato bilixsaani kuma sugnaato samafalka shufcada waa iyaduna xukun sharciga wey shufcada waxaa la yidhahdaa labada ruuxee wax isugu jiraan midkood hadduu damco qaybtiisii inuu wareejiyo gado xaq waxaa u leh intaynan cid kale meesha soo gelin saaxiibkiisii wax kala dhexeeyeen baa xaq u leh inuu la wareego cid kaleo dhanna isagaa uga xaqnimo leh shufcada xaqaasa la yidhahda xaqaas labadii ruuxee wax ka dhexeeyeen midkood markuu qaybtiisii gadayo ee wareejinayo kii wax la lahaa inuu ku dhago oo uu isagu la wareego ka iibsado isagaa xaq u lahoo mudnaanta koobaad leh broritiga isagaa iska leh isagaa mudnaanta koobaad leh isagu inuu fasaxa mooyaane cid kale kama gadi karo marka ugu horraysa waa inuu isaga u tago yidhaahdo warniyahow saamigaygii ama qaybtaydii waan gadaya ma iga iibsanaysa ha hadday ku heshiiyaan ha hadday ku heshiin waayaanna markaasi khiyaar buu u yeelanayaa inuu cid kale ka gado laakiin marka hore horta waa inuu isaga ka bilaabo hadduu gado isaga oon la socodsiin oo isaga aan fasaxid ka haysanin hadduu gado xaq wuxuu u leeyahay saaxiibkii ruuxuu ka gaday wixii uu ka siiyey intuu u celiyo inuu kala wareego muxuu kaa siiyey intaas wey hoo wixii lagaa siiyey xoolaan anaa iskale wey iska tag baryo maaha waa xaq sharcigu siinayo waay leanna maxaa laga baqayaa dadku markay shirkoobaan oo wax ka dhaxeeyo waa dad isfahansan waxaa la diidan yahay ruuxa wax kaala dhaxeeyo mid laqdaar ahoo ayna isfahmayninba inaad dhuunta ka soo geliso oo barri shirkadiisii iyo ganacsigiisii iyo macnaha waxa weye ayba yani waxa weye ay kharibanto isagu inuu doortaa la doonayaa isagu wixii la wareego isagu qaato kadib isagu ciddii kale la shirkoobaysa ha raadsado ila waxaa la doonayaa shirkadii iyo ganacsigii iyo manaafacaadkii inay sii jiraan baa la doonaya in wax la khariba lama rabo adigana in waxaagii lagaa iibsado si saxa aad waxaagii ku iibsata la doonaya sidaasi waxay ku imaan kartaa saaxiibkaaga shariika kula ah baa mudnaanta koobaadna wixii inuu kaa gato xaqaasaa la yidhahda xaqu shubca oo lama gacan dhaafi kara wey macana waxayna ku sugan tahay xadiisa nabiga sal lay waslam kala qaad male marka shirkadaasi sida sawaabka ah ama maguurtada iyo dhulalka iyo guryaha ama xayawaanaadka ama sharikaadka macnaha waxa weya maaragtay ganacsiga kulli waa isku axkaam saas maana ayib waa inuu isaga macnaha waxa uu la socodsiiyo waxaa laga qaadanaya xadiidka jaabir bn cabdillah wuxuu yidhi ana nabiya sal lay slam qadaa bishufcati fi kulli ma lam yuqsam nebigu shufcada xaqaasi shufcada wuu xukumay wuxuuna ku xukumay fi kulli ma lam yuqsam shay kastoon la qaybinin ayib shayga shufcadu ay ku sugnaanayso xaqaasi uu ku sugnaanayo waa inuu yahay shay aan la qaybinin oo isku dhex jira dhul isku dhex jira alaab ganacsiyo isku dhex jirta shirko isku dhex jirta wahaakada xoolo isku dhex jira faidaa waqacat alxuduudu wasurifat اطuruq falaa shufca buu nabir sal lay slm haddii uu la kala xadeeyo xoolihii jidadkana la kala duwo la kala leexiyo markaasi xaqu shufca ma jiro dhulkanaad leedahay guriganaad leedahay anna dhulkaasaan leeyahay jidkaasaan anugu maraa adna jidkaasaad martaa dhulkii waa inoo kala go-an yaho waynu kala qeexanay oo waynu kala xadidanay markaasi xaqu shufca ma jiro khiyaar baan u lehay gurigeyga ninkaan doona inaan ka gato laakiin markaanan xaq ulahayne laazimay tahay inaan adiga kula soo socodsiiyon adiga kugu bilaabo waa goorma waa markii dhulkuna qayb waxay naga dhexeeyaan ama maahe jidku inaga dhexeeyo ama wuxuun laga maarmaana uu naga dhexeeyo waa markaa wy maana ayib abu xaniifiya maalik baa sidaa ku tegey xadiidka bukhaari baa soo saaray shay walba oo dadka ka dhexeeyo oo shirko ah in shufcadu ay gasho ayay ku tageen waana sida xoog badan baad moodaa ayib dadkay wax isugu jiraan la garay laakiin dadka dariska ah shufca ma leeyihiin iyagana xaqu shufca jaarka iyo jiwaarka ma ku sugnaataa sida saxiixa ahaa laakiin bisharti darisku inay isku jid yihiin hadday darisku isku jid yihiin oo iyagana wax ka dhaxeeyaan xaqu shufcaa sugan haddii dariska ayna waxba ka dhaxaynin oo jidadkuna u kala duwan yihiin waxay wadaagaanna uusan jirinna xaqu shufca ma sugna sidaasi waxaa laga qaadanayaa xadiidka jaabir bni cabdillahi fii sunan abi daawuud nabigu wuxu uri sl lay slam aljaaru axaqu bishufcatihi yuntadaru bihi in kana haayiban ida kana ariiquhuma waaxidan darisku isagaa u xaqnimo leh xaqa shufcadiisa waana la sugi hadduu maqan yahay haddii dariiqoodu mid yahay wayaan buu nebigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh marka xadiidkii ahaa xadiidkii hore jaabir ee fii kulli maa lam yuqsam laha iyo xadiidka aljaaru axaqu bisaqabihi aw axaqu bishufcatihi waxaa lagu jamcinayaa labada xadiid dariska haa xaqu shufca wuu yeelanayaa laakiin waa goorma markuu dariiqu mid yahay xadiidkii hore jaabirna laftiisa muxuu yidhi faidaa waqacat alxuduudu wasurufat اطuruq falaa shufca labada xadiis marka way isu imaanayaan kanna wuxuu leeyahay haddii jidku isku mid yahay dariskii xaqu shufca waa jira kaana wuxuu leeyahay haddii jidadkana la kala duwo xuduuddana la kala astaameeyo markaa shufca ma jirto soo isku mid maa labada xadiis marka saas way maanaa marka jaarku bihada sharti buu ku yeelanaya xaqu shufca haddii shardigaa la waayana markaasi ma uu laha oo markaa waxaa shaqaynaya xadiidkii ahaa faidaa waqacat alxuduudu wasurbat turuq xadiidkaasa daahirkiisa markaa lagu camalfalaya saas way maanaa ayib marka waxaa kaloo inoo faa'iideeya xadiidku xaqu shufca maqnaansho kuma dhaco ruuxaagii shariigaagii shufcada lahaa ee xaqa u lahaa inaad isaga marka hore ka gato hadduu haa'ib yahoo maqan yahay intuu ka imaanayo waa inaad la sugto hadduu joogo iskaba dhaaf xataa hadduu maqan yahay waa inaad la sugto hada haddana isgaadhsiin baaba meel walba taalle waa inaad la xidhido oo tidhahdo war anugu saamigaygii waa gada ee magaysanaysa haddaad biduuni cilmihi gado ood iskaga tasarufto xaq wuxuu u yeelan doonaa ninkaad wax ka gaday inuu eriyo wixiina kala wareego waxa uu aadwaxaad ka qaadatay eed kaga iibisayna inuu u celiyo baryo maaha markaas maxkamadna uma baahna dawladna uma baahna waa xaq shaaricu dejiye wa waa xaq nabigu sugay salawatu rabbi waslamu aleyh oo sharcigu u dejiyey saas way maanaa ayib si aan dadka macnaha waxa weeyaan leanna qaacidada sharciga waxay tahay laa darara walaa diraar saas way maanaa dhib ma jiro dadka in laisdhibo ma yani waxa weeyaan mashaqa meesha imaanaysa walmashaqatu tajribu taysiir waxaa la doonayaa ruuxan badeecadiisa gadayana inuu badeecadiisii iibsado oo laga gato isla markaa iibsiga uu badeecadiisa iibsanaya inaysan darar iyo dhib usoo jiidin shariigiisii wax ka dhexeeya oo dadayna isfahmi karin inuusan u keenin taasaa laga dagaalamaya macnaha saas weyaan shufcadu goormay sugan tahay waa haddii shaygan saaxiibkiya iyo shariigiisu hadduu iibinayo iib ku wareejinayo laakiin hadduu siismo iyo ixsaan ku wareejinayo iyo hibo markaasi xaqu shufca ma jirto maalan dhul baa inaga dhexeey dhulkay qaybtii anigu aan ku lahaa waaban sadaqaynayaaba war aniga igu sadaqay masaanaysa xaq uma lihid nin kale inaad ku sadaqaysa aniga ku sadaqayso ma soconaysa maya markaasi waxa way baabul mucaawadaat iyo beec iyo shiro maaha ixsaan way mar hadday ixsaan tahayna cid buu ugu talagalay inuu siiyo masaakiin aytaam fuqara uu ku sadaqaysan karaa xaqu shufca wuxuu sugan yahay marka hadduu beec yahay mucaawado hadday tahay wax lagu kala wareejisanayo xaqu shufca wuxuu sugan yahay marka hadduu beec yahay mucaawado hadday tahay wax lagu kala wareejisanayo amaa hadday ixsaan iyo sabafal tahay xaqu shufca ma sugna marka meesha waa ka baxaya waana beytka aakhir qaybtiis dambu inoogu sheegay bilbayci tahbutu laa bilixsaan bu tabutu laysa bilixsaan haddii ixsaan iyo sabafal uu ruuxani ku wareejinayo saamigiisii uu shirkada ku lahaa xaqu shufca markaa ma jirto saas maana fii kulli shirkin wadaag dhammaantii dhexdiisa wax kastoo la wadaago dhammaantii dhexdiisa shufcatun shufco ayaa qad uujibad la waajibiyey shufcatun soomaali ma leh leanna soomaali loo taqaano shufcatun waa una xaq qiixijun badan u baahan laakiin kelimadaasi kelimo saaran uji qad uujibadna waa la waajibiyey min qabli taqsiimin qaybin ka hor intaan la qaybinin bilaa xayadaanin leexasha la-aan adoon leexanin oo xaqiisan leexanin tabutu way tabatat way sugnaatayde shufcadii lijaarin deriskay usugnaatay maxay ugu sugnaatay ma derisoo dhan bay usugan tahay maya biitixaadi ariiqihi jidkiisa la midoobidiisa sababteed jidkiisiba muxuu la midoobay ariiqa jaarihi deriskiisa kale jidkiisiibuu la midoobay haddii deriska jid ka dhaxeeyo ama ceel ka dhaxeeyo ama wuxuu lagaa maarmaana uu ka dhaxeeyo xaqu shufca deriskii waa yeelanaya markaas bilbayci iib sababtii ayay tahbutu ku sugnaataa shufcadii haddii shariiku ya la wareegida way la wareegid maaha shufcada la wareegid maaha ayb min qabli tahbutu habatat way sugnaataa lijaarin bay u sugnaataa biitixaadi ariiqihi bilbayci iib sababtii bayna tahbutu ku sugnaataa hadduu shariiku iibinayo yani qaybkiisa laysa maya oo kuma sugnaato bilixsaani samafal hadduu ku wareejinayo oo sadaqo iyo hibe uu ku wareejinayo iyada xaqu shufca ma sugnaato hada wabilahi tawfiq sal llahuma sallam ala nabiyina mxamed wala ali wasabi slm